waxaan rabay dadka walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaanbo khaas ahaan haddana dadka jooga garis county iyo dadka ku nool ma artay waqooyi bari kenya guud ahaan meelobo inaan la hadlo xaalada hadda lagu jiro ama la sii gelihay oo sii dhadhowaan hayso oo ah doorashada wadanka ka dhici hayso oo qolooyinkan wax saadaaliyeen ee wax shasheegeen ayaan dadka walaalaha muslimiinta aan oga digayaa maaragtay wax alla wixii maarata qaaquul iyo dhib keeni karo inay maaragtay aad iyo aad oga taxadaraan oo dadka doorashooyinka ku jiraan ee kaambeyn garanayaan kaambeynkooda ay ku wataan si nabadgelyo leh oo alla kacabsi leh oo uturis leh dadkooda ay u turaayeen ilaahayna ay ka cabsanayiin ayagoo wixii ay raadinayeen nabadgelyada haddana ay ku dadaalaan haddii uu yahay gafana haddii uu yahay m b haddii uu yahay m c a woman reeb hadday tahaybo dhammaan dadka walaalaha muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogaanba inay nabadgelyada ku dadaalaan waad ogtihiin waxaan joognaa xilli kala guur oo ma artay tobankii sanaba wadanka madaxweyne cusub baa imaadaa xilli madaxweyne cusub uu imaan baa la rajeyni guddiyana waa la hagaajiyey oo ku shaqaleh arrimahaas oo nabadgelyada ma arta ku shaqale oo ma arta ku dadaalayn oo culamaa udiin laho odayaal laho siyaasi laho madax dowlad laho arrimahaas aad ugu dadaalayna waa la hagaajiyey arrimaha talooyin iyo iyo fikrada iyo tashi fara badan baa ka socdaa sidaa darteed waxaan ku baaqayaa dadka walaalaha muslimiinta waxaan ugu baaqayaa nabadgelyada in lagu dadaalo oo ilmaha iyo bilcaanta iyo waxmagaradka dadka aan la isku dirin oo si xun aan loo adeegsanin qabiilka iyo ma arta waxyaalo la mid ah khaas ahaan haddana magaaladeena gaarsi way kasii xag jirtaa mar alla markii doorasho ay dhacdo dhib badan baa ka dhacaa khari badan baa dhacaa boob iyo ma arta gubis iyo waxyaalo fara badan baa dhacaan marka waxyaalahaas oo dhan in laga taxadaro aad looga dadaalo ayaan dadka walaalaha muslimiinta aan ku boorinaynaa dadka waa dad walaal waa dad ehel waa dad muslim waa dad aqribe waadna ogtihiin annaga islaam baan nahay alxamdu muslimiin baan nahay dadka muslimiintana waa inuu wax reebaayo uu jiro ilaahay ay ka baqaan diintooda ay ilaaliyaan sida hadda two oo sevenkii oo kale waagi qaaquulkii dhibaatada ka dhacda wadanka waad ogtihiin meesha keliya lagu soo cararay bay ahayd noodistan khaas ahaan haddana gaaris dadka keenyada hoose kasoo cararo dhamma annaga noo imaaday ayagoo nabadgelya soo raadsanayeen marka haddana sidii iyo si kasii fiican baan rajaynaynaa insha allahu nin kasta oo la arko inuu qaaquul iyo dhib keenaayo ama nabadgelyo la-aan abuuraayo in tilaabo laga qaado ayaan ka codsanina culummadana kheyr allaha siiya meelay joogaan ama masaajida ay dadka ku booriyaan inay nabadgelyada ku dadaalaan oo wacyigelin laga sameeyo arrimahaas haddii ay tahay jimcada hadday tahay salaadaha shanta waqti eh ee maalin walba laiskugu imaanayo masaajida meesha keliya dadka laga baraarujin karo oo wax looga sheegi karo waa masaajida oo maalintii dadka muslimiinta shan jeer ay iskugu imaanayeen marka walaalayaalow kheyr allahayna siiye nabadgelyada ha lagu dadaalo wax qaaquul iyo dhib keeni kara ha la iska ilaaliyo